taiiruhaa taiirkeedan ay xukunkii shaad ku yeelan oo ujeedadu aharteedii ay kaba ratimayso ay faa-iideynayso wixii dee qaradkii lagaba lahaa fi lasli asalka oo dee qiyaaskii arkaantiisiibay kaba mid ahayd hore musoo marray asalkaas baa la eegayaa in taiir ay ku leedahay oo markaa muxuu noqonayaa bian yuujad alxukmu fiihi biwujuudiha in xukunkii la helayo oo asalka laga helayo wujuudka iyada la helay taas oo markaan aragno iyadoo asalkii dee xukumkii meeshii uu jiro waxa u jira inuu asalkii xukumkan asalku uu xukumkan leeyahay xukumkaa waxa uu yeeshayna wasfigan jira ay tahay oo hadiyo goortaan aragno asalkii taiir bay ku leedoo aartii way muuqataa wixii looga jeeday way faa'iidaysay bal halkaasaa la fiirinaya waa layidhi lianna alcilata ciladani tatafaracu min alasli asalkii bay ka farcoomaysaa oo asalkiiba dee xukum iyo cilo iyo waxyaala kulansaday markaasaan faracii hadhowna usoo gudbinaynaan amaan hubsadaynaa inay ciladani faraciina kuba sugan tahay markaasay taasi keenaysaa xukumkii inaan usoo gudbino amaan xukumkii soo kala siino haddaba iyadu asalkii bay ka farcoomaysaa awalan marka hore uma yuqaasu lfarcu farci baa looga qiyaas qaadanaya caleyhi cala alasl asalkii loogaba qiyaas qaadanaya faidaa lam yuair wasfigani haddaanu taiirin fi asli asalkii oo aan helo iyadoo bal joogto oon xukunkii jooginba aan helo ama xukunkii oo joogo aan helo iyadoo meeshii kaba maqan asalkii markay noqoto lam tahbut alcilatu fiih dee ciladu isagii baanay kuba sugnayn markaa farcan isla soo gaarnaa maba jirto oo ciladii ma sugnaanaysaba fiihi fi lasli kol haddaanay asalkii raad kuba lahayn fakaanahu marka hadduu ruux iyadoo asalkiiba aanay saa inoogu sugnayn ciladii farac uu laba yimaaduu markaa asalkan kala mid dhigu xukumkii kalaba mid dhiga ma u haleeshiiyo muxuu noqon kol haddaana ciladii asalka inooba sugnaan wari fakaanahu waaba isagoo radda celiyey alfarca farcan oo faracan haleeshiiyey ila alasli asalkii bigayri cilati اlasli ina ciladii asalku maba sugnayn ciladii asalka waxaan ahaynba uu ku haleeshiiyey oo kale arrintu noqonaysa bal markaa waxa weeye waa asalkan mucayankaa ee uu ruuxani bal maala dee qiyaaska laba imanayaa farcan uu leeyahay waa la mid oo uu haleeshiinayo kaa waa inay ciladii ku sugnaatoy taiir ku leedahay taasi waa qowl wa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi yakfii waxa ku filan an yuaira inuu taiir yeesho oo bacnaa tartiisu ay kaba ratibanta weeye ama dee uu qaradkii laga lahaa uu faa'iideeyo waxa weeyaan wasfigani fi mowdicin min alusuuli meel usuusha ka mida ujeeddadu asalkani hadduu akar min suura yeesho ama akar min mowdic uu kuba sugan yahay mid kaba mida uun haddii aan aragno isagoo taiirkaasi jiro oo xukumkii asalkani lahaa la helayo wasfiga wujuudkiisa laguma helayo bal suurooyinka qaarkood ha kaba maqnaado takhallufaba jire asalkii markaa ciladii way sugantahay baan odhanaynaayoo ciladani waa xukumkan ciladiisii wahuwa ikhtiyaaru sheekhina alqaadi abiayib اabariyi raximah اllahu tacaala hore inuu sheekhan dee ugu soo celceliyey aanuna soo marnay waa imaam shahiiro horena tarjamadiisa kitaabka aan ugu soo aragnay sheekheenni waana dee ninkii isagu in badan laasimay xalqadiisan iyo casharkiisana markuu isagu ka baxa ninkii muciidka uu kaba ahaa weeyo isagu muciidkii xalaqada ama uu ahaa markii dambana uu isagu bedelay buu halkiisii fadhiistay baqdaad haddaba isagu ikhtiyaarkiisii weeyo saasuu dooranayo ujeeddadu asalkan mucayankaaba ma aha haddii meel usuusha kaba mida ama suuro suurooyinkaa usuusha kaba mida aan aragno taiirkii inuu jiro cilanimo waan u sugaynaa markaas qiyaaskiina waan tasxiixinaynaa wahuwa saxiixu cindii aniga agtaydana qowlkaasi waa saxiix oo macnaa asalkan mucayankan waxba shardi maaha dee asalkaa waxyaalihii ay isku midka ahayn ama usuushii dee adigu mowdic kaba midown waa asalkaa suurooyinkiisii kaleba ama waxyaalihii anwaacdiisii mid ka mida hadduu taiir ka yeesho ciladii waan sugaynaa oo ciladii markaa cilo taiir leh oo aan lagu burin markaa cadama taiir ayay noqon wahuwa صaxiixu cindii faama idaa aharat haddii ay taiiriso fii mowdici min alusuul meel usuusha kaba mid ah mowdic min alusuusha ka mida ayay taiir ku yeelatay dalla calaa sixatihaa sixadeedii bay taasi ciladani ay saxiixayd bayna tusi waidaa saxat fii mowdicin hadday meel mawaadicdaa kaba mida mowdic aydigu ay ciladii inoogu sugnaatana min alusuul wajaba tacliiqu اlxukmi calayha xayثu wujidat meel kastoo ciladaa la helo inay wasfigan baan ciladii ay la socotaayo meel kastoo inu ciladaa kaba helo kol haddaan aragnay iyadoo meel min alusuul kaba mida taaiirkii kuloo xukunkii kaba ratimay iyada wujuudkeedii meel kastoo kaba mid aynu helo ciladii aan kaba helo inaan xukunkaa kaba ratimo ayaa meeshii imanaya taas buu leeyahay bal waa qowlkoodii iyo sidaa uu isagu doortay kolleyna fama idaa aharat kolleyna waa dee bal laf macnaha ujeeddadiisi waxa weeya hadalkii hore ay kaba ratimaysa walow amaadan maxal dee aada aanay maxalkeedu yar daahir ahayn ama waxay meeshan uba timi ee ay ahaan laydun fa idaa aharat inay hadalka taas buu ahaa yakfi an yuahira fii mowdicin min alusuul bal nuskooyinkii kale kolkolay u yar laami jireen amaan eegin waayo barhkood waa islaama midoo nuskadan bay barhkoodun aada moodaa inay farac ka ahaayeen oo dee waxa weeyaanuun laakiin taa daaru kutub alcilmiya ay kolkol dee iskhilaafaan oo daahirku wuxuu aan lahaa faidaa aharat fii mowdicin min alusuul oon amaadii la xadfo dalla calaa sixatiha waidaa saxat fii mowdicin wajaba tacliiqu lxukmi calayha xaysu wujidat faslun bal halkaa waxaan kaga baxaynaa qaadixa ay ku magacaabaan cadama taaiir kollayna kalaamkiisu intan waa ka badan yahayba oo bal dee kutub usuuloon aad ba usii waaweyneynba intan hadalkaba badisa taaiir la-aantaasna kol wuxuu kaba yimaadaa dee markaa adigu malaa dhowr jihana waa kaba yimaadaaye tan imaka aan hayno oo inaanay xukumkii dee waxa weeyaan taaiirkeedii ay kuba lahayd aanu meesha jirin oo maalan bal hadduu darbi laazimay mulaasamadii xagga cadamka ahayd ee dawaraanka ama dawraan alwujuudi walcadami aan kuba soo fasirinay tii baan jaanib laba helin oo taasaa keenaysa qadxiga waaba ay tahay kollay qawaadixna way noo socotaa faslun wasaadisu kii lixaad waa qaadixii lixaad an takuuna inay cilladu noqoto weeye muntaqadatan mid iyadu burtay oo dee la buriye ay noqoto oo ama dee muntaqadatan ba haddaan dee iska kaba dhiga ismi faacilo caadiga mid iyadu buraysa ay noqoto oo siday ku buraysaana wahiya waxa weeye cilladaa dee ama dee kayfiyadan dar ay ku muntaqado ku noqonaysaa an hujada in la helo cilladii walaa xukma macaha iyadoon xukum la jira aanu jirin umuurahan yar kala hubsada taa hore cadama taaiir baa nidhi oo taaiir la-aan baa ay ka timi qadxigaasi kaba yimi tanna naqdibay kaba cabiraan naqdibay kaba cabiraan oo waa tan cilada muntaqadada oo kaba cabireen taa hore markaa bal waxaan soo nidhi oo kale in xukumkii baa la helayaa iyadoon wasfigaasi jirin eeg markii hore dee ay jirtay oo dhan xukumkii waa jiray laakiin iyadii baa la waayey markii iyada la waayo waxay ahayd dee xukumkiina asal ahaan la waayo kaasay cilladiisa kuba noqonaysay laakiin suurada hore waxay ahaydba xaggii dardiga unbay mulaasamadaasi jirtay xaggii intifaa mulaasamadaasi may jirino wuxuu noqonaya cadama taaiir iyadoo xukumkii joogo oon iyadiina aanay joogin wasfigiina uu meeshii kaba maqan yahay markaa taas baa qadxi ku keenaysay tanna markaa waa tii cagsigeedoo muxuu noqonayaa waxa weeye xukumkiibaa ciladii ka hadhaya ciladii la yidhi waa ciladii xukumkan baan helaynaa iyadoo suuro suurooyinka kamida kuba suganoo ciladii way jirtaa laakiin xukumkii ma jiro oo xukumkiibaaban jirin markaa muxuu noqonayaa qaadix kale weeyo ka haddii cadama taaiir aan idhe kan waxa weya qaadix kaleo naqdi yidhaahaan weeye waa markaas dee waxaan naqdigu asalka hore waxyaalahan dee maxsuuskaasi gidaar la dumiye oo kale iyo wax lamidu kuma yimaadaa laakiin tani waxyaalahan macnaha majaaz ahaan bay u isticmaaleen wixii waa wax buray buu noqonaya maalan siday noqonaysaa arrintu kolley waa cilooyinkan mustanbadada ah weeye ruux markaa isagu qiyaaska daliishanaya ayaa dee xukum axkaamta kaba mid ah ayaa wuxuu muujinayaa wasfi uu leeyahay xukumkan kaas baa cilladiisii ay tahay kii muctaridka ahaay ama khasmigiisaay isaga dee laba doodayay ama muctaridkaa bushinayay ayaa wuxuu muujinayaa wasfigii cilladiisa uu sheegtay oo isagoo bal waxa weeyaan jooga fii suura min asuwar maha suurada suuradan waa joogaa kolle waa kan isagiiba daliishanaya suuro kale oo wasfigii joogo oon xukumkina jirin tiibuu odhanaya waa ka eg macnaha aada sheegaysaa waa ta halkan baan ka helayno xukumkiina ma jiro xukum kaluu leeyahayba markaas marka taas baa maxay yidhaahaan naqdi bay yidhaahaan oo waa takhalufu اlxukmi can اlcila labadoodna waa dee imika waa laba un aad moodda laba dhinac unbay midna waxa weeyaan ciladii baa xukumkii imika kaba hadhaysa midna xukumkiibaa ciladii kaba hadhaya ayuunbuu noqoni waqaala asxaab bal markaa taasi muxuu noqon waa qaadixoo waxay noqonaysaa ciladaasi ama wasfigaasi inaanu ciladii xukumkan ahayn baa meesha inoo soo bixi way buraysaa o cillo markaa qiyaas laga ratibo ma noqonayso waqaala asxaabu abi xaniifata waxay idhaaheen wujuud lcilati ciladii oo la helo min gayri xukmin xukm la-aan oo iyadoon xukumkii jirin layse oo hadda dee see loo helaya suuradan imika laga wada hadlayay ciladii way joogtay xukumkiina waa jira suuro kale ayuunbaaba la arkay iyadoo ciladii ay joogtoon xukumkii aanu xukumkii ahayn waxay leeyihin noocaasi laysa binaqdin laha burin la buriyey uma aha iyadii ciladii bal huwa takhsiisun takhsiis weeye walaysa binaqdin naqdi maaha takhsiiska waa ti aynu caamkiiba soo marnay oo daliilkii caamka ahaa marka takhsiis kuba yimaado suuradan laga saaray ee laga reebay xukumkii caamka laga khaas yeelama dee takhsiiska uu kuba yimi xukumkii caamka isagoo intii kale suurooyinkii kale uu ku harhsanta ay ku harhsan yihiin ayay suuradani kaba bixi jirtay tadna waa taasoo kaleo ciladii bay ka dhigaan wax caama oo suuradan iyo suurooyinka kaleba marka wasfigaa laga helo xukumkii waa la helayaa taas baa arrintu ay ahayd haddaba in imika markaa markaynu aragno suura min asuwar iyadoo ciladii jirto ama wasfigii jiroon xukumkiina jirin waxay leeyihiin suuradani waa suuro laga khaas yeelay laga soo reebay on tii kaleo suurooyinkii kale ciladii waa halkeed may burin laakiin suuradanunbaa ah wax dee maalan takhsiis kuba yimi siaan caamkii khaaskii kuba soo maray bal iyada haddii arinku uu yahay maanic meeshii jira oo jiray suuradan jiray oo wasfigii uu raad ta'hiir la yeelan waayey ama shardi meeshii ay lahayd taaiirka xukumkaasi oo marka shardigii aanu suuradan jirin ama se uu daliil ku yimaado se bal maalan alcaraaya beec alcaraaya oo kale dee waxa ay tahay oo rasuulku musaabana waa ka inaga nahiyey ribaana ka timaada musaabadan lowal maalan waaba timirtii iyo rudabkii oo laysku iibiyo bal geedka ku sugnaa ama se dee bal waxa weeyaanba halaba gooye laakiin rudabun uu yahayoo sababtu kol hadday wixii isku mid yihiinoo shardiga ama lagaga baxsanaya ribana uu ahaa wixii in la isleekaysiiyo lana kala qaato dee kol haddii kanna uu aada u qoyan yahay uu hadhow engegi doonuu nuqsaami doono kanna uu caadigiisii dee heerkii dee kama dambayntii uu kuba sugan yahay mumaahaladii baan jirin oo aan ka jaahilnahay markaa ciladaasi ayaa xukumku ahayo beecaasi ma ansixi jirin haddii kalena dee beec faasidu noqonayo riba ayaa kaba dhalanaysay oo wax isku mid ah oo la kala badiyey unbaa arrinku noqonayay marka caraayo beecan laba yidhaaho oo dee kolley aan mudlaq ahaynee shan wasqi wixii kaba yarba ah ama shan wasqi iyo wixii kaba yarba ah baahi gaari ay keentay nas baa kuba yimi in cariyadaas ama beec alcaraaya iyaduu naftii uu yahay kaas ciladina ay ku sugan tahay oo rudab timir lagu iibinayo uu yahay in haddana xuduudda kooban ee dadkani ay u baahdeen waqtigaa rudabkii bislaanayey la ruqseeyo marka taas oo kale lama odhanayo imika halkan ciladii way burtay suurooyinkii kale o dhan way ku sugantahy suuradani waxay noqonaysaa istisnaa ahaan sharcigiibaa ka soo reebay marka wixii sharci saasoo kale daliil uga soo reebo iyaduna naqdi ma jiro laakiin marka aanay waxyaalahaasi jirin ayay kuwana odhanayaan waa takhsiis kuwana mee naqdi baa kuba yimo ciladaasi way burtay wasfi kale xukumkan ha loo doondoono wadaliilo waxa u daliilo calaa fasaadi dalika waa arinkan ah in ciladaa la yidhaaho takhsiisun weeye naqdi ma aha la yidhaaho waxaa u daliilo qowlkaa fasaadkiisa huwa waxa weeye annaha cilatu mustabara horta ciladani hadday mansuusatoo nas kuba yimo sharcigii uu ka dhigay ciladan suurooyinka qaarkood oo ay kaba hadhay takhsiisun baa la odhanaya iyada lama burinayo ama laguma burinayo naqdiga la yidhaaho ciladan laakiin aynu la soo baxnaynu dee duruqdii iyo masaaligtii hore ayna tusaysay sixada cilada aan kula soo baxnay inagu de khaasatanna kolley taasna waaba dee hadday laysku wada waafaqsayna qadxigani kuma imanayo ee bal matalan khilaafna uu kuba sugan yahay ayaa qadxigani kuba imanaya marka wuxuu leeyahay ciladiiba waa cillo mustanbado ah markaa kol hadday cillo mustanbado ahayd arrinkan nasku uu kuba yimi baynu taksiis kaba dhigaynaa laakiin tan taksiis lagama dhigayo faida wujidat iyadii haddii la helo min kayri xukmin iyadoon xukumki jirin wajaba alxukm bifasaadiha iyada fasaadkeeda in la xukumaa waajib noqonaysa dliilhu waa dliilu fasaad اcilal dliilu fasaadiha markaasaynu dliilhu macnaa waa dliilu fasaadiha inay ciladaas cilo faasida noqon oo taa aanay dee matalan xukunkan ciladiisii noqonayn waxa u daliilinaa alcilal اlcaqliyatu cilooyinkan caqliga ahba weeye oo cilooyinkaa caqliga ah ee kuwan sharciga ah aynu horeynu kolley dikrigeeda iyo noqnoqodkeedaba soo maree ee meesha ma dhacayso oo mama dhacdo inay ciladii ka hadho wixii ay cilada u ahayd ama macluulkeedii haddaan maanic jirin oo bal maalan exraaqii oo kale imaka dabkii waxa weeyaan dee gubashadan waxaa ciladiisu ay tahay dabkii ayay ciladiisu ay tahay haddii dabkii la helo gubashadiina waa la helayaa waa cilo caqliya ama taas oo kale waxa meesha haddii iyo ciladaa iyo macluulkeedu ay u kala hadhaan waa haddii maanic jiro sidii nebi ibraahimba markii dabkii laguba tuuray uu dabkii gubi waayey maanic baa meesha yimid haddaba haddaan maanicaasi jirin dee cilada iyo macluulku way wada socdaanuun kuwanna waa taasoo kale ayuu leeyahayoo haddii wasfigani uu cilo yahay xukunkiisan may kala hadheen oo xukunkan lama heleen iyadoo wasme waxa weeye iyadoo dee joogta xukunka lama waayeen ciladii oo la joogay waxay ahaa laydun inay xukunkeeda la socoto had iyo goor markaa kol haddaan aragnay iyadoon helay xukunkiina meesha uu ka maqan yahay marka waxay noqonaysaa inaanay ciladii ahayn taksiis ma aha fa ama wujuudu macna bal halkaa waa naqdigii taa hayso suuro kaleo inoo galeen fa ama wujuudu macna alcilati cilada macnaheedii oo la helo walaa xukma iyadoon xukum jirin wahuwa kaas aladii kii weeye tusamiha ay ku magacaabayaan almutafaqihatu qolooyinkan fuqahadu ay kuba magacaabaan markay jadal joogaan ama halkan usuulba joogaan alkasra wanaqda waxa weeye jirin iyo burin min ariiqi macnaa xagga macnaha laguba buriyo markay taa tahay wahuwa isaguna waxa weeye an tubadela bal intaanan gaadhin hadalkiisu hadalkuna waa yar dee in yar joogsibu kolley inooga yar baahan iyo fiiradiina fahamkiinu u baahanba ama aada ugu fiirsataane naqdi kalaa maqaadix kalaa jiroy kasri ku magacaabaan jirin alkasri bay ku magacaabaan waxaana kolkol ay yidhaahaan alkasra almanquud waxa weeyaan may annaqd almaksuur oo kaleba naqdigaa horeynu soo marray maksuur raaciyeenna naqdigaa la jebiyeyna way kaba cabiraan waxaana kasrigani ku yimaadaa waa qaadixe celasha ama cilooyinka murakabada ah waa ti aynu soo marray ciladu kolkol inay dee ay laba juz iyo wax ka badan ama wasfigii uu waxyaalo kaba koobnaanayo oo ciladan keliya ay awsaaf yeelanayso bal markaa cilada murakabada ah ee iyadu waxa weeyaan wasfi wax ka badanoo isu tegay ay ahayd ayaa kasrigani ku yimaadaa si ugu yimaadaana waxa weeye waa iyadoo ruuxii bal maalan ruux baaba dee cilo iyadu taas cilo murakabo ah ayuu xukum cilo ugaba dhigay oo uu leeyahay wasfigan dee waxyaalaha hadde laba jus iyo wax ka badanba kaba kooban ama laba jusba kaba kooban isu tegiisan baaba ciladii xukumkan ah kii isagu muctaridka ahaa ayaa wuxuu caddaynayaa labadan juz ee eg wasfigu ka koobnaa bal umuurtausada labadan juz ee wasfigii uu kaba koobnaa mid ahaani inaanu taaiir lahayn oo taaiir la-aantii oo wuxuu leeya eg bal wasfigan waa kan isagoo jira ayaanu xukunkaa keenin oo labadii juz ayuu mid ahaan caddaynayaa inaanu taaiir lahayn de markuu markaa ina isaguna labadan iswada socodkoodan ayuu cillo ka wada dhigee taa uu caddeeyo ayuu kii kalena markaas naqdi adugu uu ku burinaya naqdiga uu burinayaana waxaa noqonaysaa kii kaloo joogo wasfigii uu joogo oon xukunki jirin buu haddana muujinaya kii kalena oo ujeedadu midna taaiir ma laha ayuu labadii sus ka dhigi kii kalena wixii uu hadhayna waa burinaya markaa taasi hadday dhacdo hadalkii wuu iswada raaciyey ayaa markaa maxay noqonaysaa ruuxii dee cilada kaba dhigtay ay ciladan ee kasrigani kuba yimi ciladiisii baa looga fadhiyaa markaa jawaab ama inuu ictiraadka ka jawaabo laba suuro markaa yeelan jawaabtiisu inuu ciladii wasfigan uu muujiyey inaanu taaiir lahayn wasfi kale kusoo bedelo oo de waxa weeyaan ciladiiba wada bedeli ama awsaal juskan uu muujiyey taaiir la-aantiisa uu wasfi kale kuma soo bedelaya bal taas ama kolna waxba kuma soo bedelaya haddaanu waxba kuma soo bedelin taasi ruuxaasi dee waxa weeyaan xujadiisii halkaasee kuga baaba'day daliilkiisii waa talna buriyey ayay noqon hadduu wasfiga kale kusoo bedelo hadduu oo wasfi kale uu kusoo bedelo wasfigaasi hadduu noqdo xukunkan mid taaiir ku leh kasrigii waa ka jawaabay oo kasrigi wuxuu noqonayaa wax meeshii ka baxay ayuu noqonayaa ciladiisii way u jiraysaa kol hadduu wasfiga kale halkiisii keenay uu yahay wasfigii mid ama xukunkii taaiir ku leh laakiin haddii wasfigii bal maalan kale uu keenay uu noqdo wasfi dee isagaba uu ictiraadki kuba yimaado oo wixii uu kuba yimaado waa tan kasrigiibaa dee weli sii soconaya bal mithaalna waan sheegi doonaa kitaabka yaanu mithaal nooguma sugnaane laakiin bal haddii de markaas waxaan suuradiisa la helo ayaa wixii kaba ratim iyo amtiladiisana adfa haddaba wuxuu leeyahy noocan muxuu noqonayaa kasrigana ogow oo waxay noqonaysaa kasrigu horta waa khalal la muujinayo un khalal cilada ku sugan oo la muujiya kasrigaasi noqon ee laakiin isagaa jihooyin ku noqon kol wuxuu kaba imanayaa markan dee khalalkan cilada tan uu inoo soo wado oo cilada jus labadeedii jus ciladii murakabad ahayd ama wixii kaba badnaaba mid ahaan taaiir la-aantiisii la muujinaya bal taasoo kale khalal baa kaba iman kol in wuxuu kaba noqonayaa eg ciladani waa tii aynu soo maray wixii waa wasfigan daahiqee mundabidkaa waxay kulansanaysaa xikmo ujeedadu waa macnahan usoo danba xukumkan in lagaba ratimo xikmay kulansanaysaa xikmadii ay ciladani lahayd oo jirta oon xukunkii jirin baaba dee kolna khalalkii uu kaba imanaya cilada laguma muujiyey ama waxaabuu noqonaysaa xukunkii oo jira iyadoon xikmadii ee lalahayd ciladan baaba ma macnahan wasfigan u munaasibka xukunkani inuu meesha kaba ratimo waa taa ay xikmada kaba cabiran iyadoo waxa weeyaan aanay jirin oo xukunkii jiro adigu bal markaa waxa weeye guud ahaanba waa taaiir ku yimaada ama muujin la muujiyo khalal ciladii kuba sugan la muujiyo ee laakiin isagaa jiha yeelan jihaanu inoo sheegaya bal mithaalkana markaasaan sheegaya laakiin waxa arinku uu yahay un waa wuxuu ku yimaadaa kasrigan ama qadxigani kuba yimaadaa cilooyinka murakabada ah ee kitaabkii hore tasiirkiina waxyaalahan qawaadixda cilada inay noomu soo dhigan masaalidkanbu inoo soo dhigto waa wixii marka inagu wada cusub eh dee dadkii berihii hore jooga khaasatan kitaabkii kowkabu saadici oo kale oo dee bal xataa mithaalkan soo qaadan doono isaga nadmigiisa uu wada nadmiyey uu kuba sugnaynta badanna waa mithaal ay kutub tawasuulku soo naqliyaan isaguna uu nadmiyey kuwaasu mooyaane laakiin waxyaalahan kale dee waa masaa'il ay noo dhigayaan baanay ahayn oo kolley markaa u yar baahan uun waxa weeyaan uun dee bal aada in loo rogrogo dee ana kolley maan yaray bal waqti dheerna waa siiyaa laga yaabaayo saacada ah sidee bal amhilo iyo waxyaala aan idiinku soo helo uun meeshii ay dee suurada u caddaato bal markaa haddaba waxaan idhi kasrigan ama waxa weeyaan ay kaba cabiraan annaqd almaksuurna kaba cabiraani wuxuu ku imanayaa cilasha murakabada arrinkuna waxa weeye iyadoo la caddeeyo taaiir la-aantii aynu soo maray inay jirto ciladu labada juz ay kaba koobantahay mithaal ahaan mid ahaan dee kii kalena uu markaasa la buriyo isagana markaas oo lagu buriyo in dee uu joogo laakiin xukumkii bal maalan ama de waxa weeyaan isagoo xukumkii inuu jiro iyadoo wasfigani aanu jirin kii kalena ama qeybtani aanay jirinba laguba buriyo haddaba isagaa waxaan laba suuruu yeelanaya kol ruuxan isagu dariishanayay wasfi kaleu marka kii laga buriyo taa lagu muujiyo ama kasrigaasi kuba yimaado qaadixaasi ayuu wasfi kaleu la imanaya o yiha ciladii kaba sii dhigo oo ciladii markaa wasfigii isagu kasriga kuba yimi mid kale kusoo bedelaya kolla waxba kuma soo bedelayo markaa uu soo bedelaybaa kol wasfigan uu kusoo bedelay mid taaiir luu noqonaya taas markaa kasrigii waa iska daafacay bay noqon kolna waxa la muujinaya kii khasmiga ama muctaradka muujinaya wasfigan uu kusoo bedelayna meesha taaiir inaanu jirin dee markaa kasrigiibaa dee ta sii soconaya bal markaa tiibuu wuxuu yihi wahuwa kaasna waxa weeyaan an tubadela in la bedelo alcilatu ciladii aw bacda awsaafiha awsaafteedii qayb kaba mida bima wax lagu bedelo huwa isagu fiihi macnaahu macnihiisii kuba sugan baa lagu bedelaya uma yuujada kan la soo bedelay ee laguma soo bedelay baa la helayaa ama daalika kaah waa wasfigan ciladii lagu soo bedelay markii kasrigu kuba yimi ama dee juskan iyo qaybtanna laba yimi ayaa la helayaa min kayri xukmin xukm la-aan baaba la helayaa oo isagoon xukumkii la socon fa hada yundaru fiihi markaa taasi kala qaad buu yeelan waa loo fiedle eegayaa bacdaa dee arrinkaas waan eegaynaa nadar buu yeelanaya nadarku yeelanayana waa kanoo fain kaana alwasfu aladii abdalahu bal intaan haddaba taasii gaadhin nadarkiisii hamilmithaal aan kaan leenahay sayiduna kowkabu saadicu guud ahaan dhowr beyd kuba nadmiya kuwa kalena qaaliban iyagoo kala duwan mashaariibtooda iyo ay markaas soo qaataan cilada markay mansuusatahay ama marka daliil la daliishanaya baab kale iska dhigo oo imaka waxa weeyaan waa umuurahan istinbaadka dee iyo kuba yimi bay xukun u xujaysanayaan kan kalena ka jawaabaya xukunkii bay wax ku sugayaan waana dee marka la eego munaadaraadkoodii iyo abwaabtii jadalka wixii kuba soo aroorayay taas baa buritaankan iyo waxyaalaha muujinaysa maalan waxaabay dee odhanayaan waa mithaal ay soo qaataan wujuubu adaa'i salaati alkhawf iyagoo kaba hadlaya in salaada khowfka ama markay cabsi jirto cabsi adeg ay jirto salaada waqtigeeda in la tukada ay waajib tahay ee haddii imika nas iyo qur-aayad qur-aan iyo xadiid iyo la darishado baab kaluu noqon qiyaasna meeshii baa la isticmaalaya iyo cilooyinkan ayaa muxuu odhanayaa kii mustadilka ahaa salaatun yajibu qadaa'uhaa low lam tufcal fayajibu adaa'uhaa qiyaasan calaa salaati اlamn waa habkii qiyaaskii ciladii iyo xukunkii iyo dee asalkiiya baa ku wada sugan waxa weeye salaadan salaad ay waajibtay in la qadeeyo haddaan la tukan oo lala iman oo dee ruuxu haddii sidaa ay ku daayaan qadihii salaaddii waa lagu leeyo waa waajib marka kol hadday taa tahay oo qadaheediiba waajib yahay addaheediibaa waajiba oo ciladii waxay kaba dhigeen dee waa in qadaheedu waajib yahay xukunkiina waa addaheedani inuu waajib yahay inagoo uga qiyaas qaadanayna marka amni jiro salaaddii la tukanayay bal markaa waayo dee haddii la ay ruuxii dhaafto qadaheedu waajib buu ahaa waxa weeyaan sidaa qadaheedu u waajib yahay baana addaheeduna u waajibaya taas marka maxay noqotay bal cibaarada haddaan eegno wujuubu lqada ciladii xukumka weeye waa wasfigii markaa la sheegtay wujuubu ladana waa xukumkii mucalalka ahaa kii muctaridkaabaa markaa muxuu odhanayaa inay waصfiguu laba yimo wuxuu ka cabireeg laba arimood buu waصfigiisi ka kooban yahay salaatun yajibu qada'uha waa ciladii salaad in la qadeeya ay waajibtay low lam tafcal markaasaa low lam tufcal markaasaa muxuu odhanayaa lafdigan salaadaad isticmaashay waa waصfi mulqan ah waa waصfi aan meeshan taahiir ku lahayn waصfigani taahiir ma laha khusuus salaat waa malqi buu odhanaya siduu malqi kuba yahay dee xaj ba imaka haddaan soo qaadano xajkiiba oon halkii salaada aad tidhi aan xaj ku bedelo arrinkani waa jiraya un salaadii ma jirto aad sheegtay labadaada ciladaada labada jus ka koobnayd mid kamid ahay oo xajkiiba dee waxa weeyaan qadihiisu waajib buu noqon haddaan lalaba iman oo waqtigiisi lala iman dee markaa adihiisuna waajib inuu yahay way jirtay oo ujeeddadu lafdigan aada salaad ka cabirtayd cillo kaba dhigtay lafdigani waa lafdi malqi ah ujeeddadu aan taahiir halkan ku lahayn waxay ahaan layd marka salaada ay meesha kaba baxdo xukunkaasna inuu meesha ka baxay ahaan layd ee waxaan aragnaa lafdigii salaad oo meesha ka baxay haddii xajba halkaa yimaado oo xukumkii iska jiro markaa lafdigii salaad ee uu ciladiisa kuba sugnaydoo weliba labadii juse ciladiisa mid kamida ahayd baa waxa la muujiyey inaanu taahiir lahayn muxuu markaa samaynaya isagii waa tani waa an tubadela alcilam lafdigiibuu lafdi ka caabsan doonanaya deetuu markaa cibaaradiisi oo halkii u taalla uun weli ujeedadiisuna ay tahay salaadan in ada ahaan lagu tukadaa waa waajib si uu qiyaas doonaya inuu kuba sugo ayuu kaba cabiraya cibaadatun yajibu qada'uhaa sidae xajkii iyo salaadii wixii ay ugu wada jiraan wasfigiibuu bedelay wasfi kaleu kusoo bedelay markaasaa si uu kasrigan uga jawaabo ina kasri bay ahayd taasoo waxaa la muujiyey wasfigiisan ciladiisii khalal kuba sugnayde markaasuu odhanaya cibaadatun yajibu qada'uhaa low lam tufcal fayajibu ada'uhaa qiyaa markaa taasuu odhanaya markuu halkii cibaado ku bedelo taas ayaa maxaa ku imanaya wasfigan uu kusoo bedelaa naqdi uu ku imanaya marka maxaabay noqonaysaa dee wuxuu leeyahay arrinkiina wuxuu ahaa waa cibaado ay waajibtay in la qadeeyaa haddii aan la samayn kol haddii arrinkaasi jiro dee ada ahaan in lagu tukadaa waajiba markaasuu odhanaya dee waxaa jirta iyadoo cibaadadii iyaday cibaado tahay oon qadaheedii waajib yahay oon laakiin addaheedii waajib ahayn ayaa meeshii oo wuxuu soo qaadaya markaa salaadii xaa'ida ama haweeneydii caadada ahayd salaadeedii waa cibaado qadaheeduna waa waajib laakiin addaheedu waajib ma oo xaraam baabuu noqonaya oo markaa wuxuu leeyahy taas naag markaa tii si kalena waa ka burinaya oo wuxuu ku buriyey imaka wasfigii caamkaa uu laba yimi inaan helayno cibaado cibaad ciladii markaa waan haynaa waa cibaado qadaheedu waajib yahay laakiin maxaa jira adaheedii waajib ma aha bal xaaraan buu noqonaya haween caadali inay waxa weeyaan dee salaadii tukato xaaraan bay noqonaysaa marka maxaa kuba yimi ciladii iyo wasfigii uu soo bedelay ayaa haddana qaybtii naqdi kuba yimi haddaan naqdi ku iman iyada taasi way noo damaysaa waana arinka uu inoo soo waday yami miaalka inoo dhigane bal suuraday miaal ahaan usoo dhigtaan ee kala duwan kuwa mucaasiriintiiyo kuwa horeba suuradaas weeye waana dee waxa weeyaan ujeedadu miaal la doonayo uun maaha un xataa intaa loo dariishado umuuraha laguma sugayo ee bal miaal si arinkan iyo kasrigan iyo suu ku yimaada ay ruuxii uga dhaadhacdo inay waxay dhahaan miaalku waaba dee waa shay jus-iyo oo shaygan guud cadayntiisa loolaba yimaadee taas bay miaalkii laba yimaadaan taas bu wey sheekhu markaa wuxuu hi faadaa yundaru fiih kan waa la eegaya oo tafsiir buu yeelanaya way yundaru fiihdan fain kaana hadduu yahay alwaصfu waصfigii aladii waصfigaasoo abdalahu kusoo bedelay markii hore hadda khalalku kuba yimi ee la muujiyey inaan cadama tahiir meesha uu jiro uu kusoo bedelay hayra muahirin fi lxukmi xukumkii mid aan tahiir ku lahayn oo marka isaga la helana xukumkii la helayo marka la waayena la waayo oo aanu ahaynba oo hayra muahir uu noqdo oo martan muhimku isagoo dee waxa weeyaan waصfigii aanu jirin oo xukumkii jiraan markaa aan helay sida imaka tan aan idhi salaadii xaybadu waa cibaado haddana adaheedii waajib maaha taasoo kale dala taasi waxay daliil u noqonaysaa markaa calaa fasaad ilcilla cillo kale ha doondoonto weeye cilladaasi waa qadxi baa kuba yimi oo waa cilladaasi inay fasaadkeeday taasi daliil u tahay liannahu idaa lam yakun haddaanu noqon muahiran mid taahiir loo xukumkii taahiir kule aanu noqon wasfigani wajaba waxaa waajiba isqaadu in la rido waidaa saqada hadduu dhacana badala dee waxa weeyaan ixtijaajkii halkaa ama cillanimadiisiba way buraysaa markaa maxay deetan noqon marka isagii intaa meesha waan ka saarnay cibaado ahaantiina waan burinayba markaas waxa u soo hadhayba yajibu qadauhu keliya usoo hadhay markaa tii buu soo qaadayo fa ima hamsada wa kolley waa ima ee ama maha xaalkiisa maanu jirin marka hadday taasi dhacdo fa yasqudu daliilu daliilkiiba uu dhacaya oo ujeeddada eeg wasfigii taasiir la-aan buu u dhacay wax kaloo meeshiisii la yimoo lagu soo bedelayna maba jirto markaa waxay noqonaysaa daliilkii meeshii uu ka wada baxaya daliil la xujaysanaya markaa ma noqonaya ma qiyaas dee muctabara ma noqonayo aw amase yabqaa shayan waxbaa weli harsanaanaya sida halkan yajibu qadaau lafdigii salaad iyo cibaada markay bureen yajibu qadaauhu uun bal maalan uu meesha baaqi yahay fayunqadu kaas fayantaadu isaguna waa burayaa intii baaqiga ahayd oo waxay ku buraysaa dee iyadana inaanu waxa weeye taasoo naqdi oo ujeeddadu iyadoo ay wasfigani aanu jirin oo xukumkii jiro ayaaba meeshii lasoo muujinaya fayakuunu wuxuu noqonaya alfasaadu fasaadka noocani raajican ilaa cadami tahiiri mid u laamaya tahiir la-aan oo waa ciladii shanaad ama qaadixii shanaad aw naqbi amase mid u laamaya qaadixan lexaad labada mid buu noqon oo waqad bayanahumaa waan soo cadayna bal waa umuuraha balaag waxyaalahay kala dariishanaya si isaga jawaabayaan iyo markay nadar iyo jadal yimaado bal umuuraha kolkol waliba markaan cinaad soo gelin weeye umuurahan un ay isla muujinayaane dee waxyaalahan an cinaadna jirin bal taasi waxay ahayd marka wasfigan uu waxa weeye la yimi uu kusoo bedelay wasfigii khalalku kuba yimi aanu tahiir lahayn weeye wain kaana wafu wafigu hadduu yahay aladii abdalahu uu kusoo bedelay markii ka hore khalal ku yimi wafigan halkiisii keenay uu yahay muahiran fi lxukmi mid markaan aragno xukumkii taaiir ku leh oo markuu isagu joogana xukumku joogo markuu maqan yahayna xukumkii meeshuu ka baxayo markaa kasriga meeshuu ka baxay kasriga uu baaba'aya khalalkii la muujiya markaa uu baaba'ayaayo lam tafsid ilcilatu ciladii ma fasaadaysa markaas kasrigii baa markaa meeshii uu ku imanayaa burid uu buray kasrigii oo dee uu ka jawaabay jawaab fiican buu kaga jawaabay lianna almuahira fi lxukm wixii xukumka taahiir ku leh laa yajuusu isqaadu in la ridaa ma banaanaanayso falaa yatawajahu cala alcilati ciladii markaa kuma imanayo min jihatihi jihadiisa xagga wasfigan uun kagama imanayo ciladii fasaadu fasaad kama imanayo wey bal taasi waxay ahayd waa marka ciladii iyo taa khalal kuba yimaado fa ama wujuud اlxukmi xukmkii oo la helo min gayri cilati cilo la-aan fayundaru fiih oo markaa maxay tahay tanawali waa noocin baa inoo socdo naqdigii iyo qaybihiisii xukumkiibaa meeshii jira ciladiina ma jirto macnaa waxa weeyaan markii horea wasfi ciliyadii la sheegtay wasfigii ciliyadiisii la sheegtay intii uu joogay xukumkii waa joogay waa sax laakiin maxaa meeshii yimi naqdigan imika aan hayno oo waxaan aragnay iyadoon wasfigii jirinuu meeshii kaba baxay oo haddana xukunku joogo dee cillada dhanna waxay ahayd markaa iyadu ay joogtana in xukunkii joogo marka iyadii la waayana xukunkii la waayo intii ay joogtay xukunkii waa joogay ee laakiin iyadoo la waayo meesha ka maqan oo arrintu ay ahayd inay meesha isaguna xukunkani kaba baxo ayaa xukunkiioo jooga aan aragnay oo xukunkiibaa ka hadhay ciladii waana tii naqdigu marka horeba uu ahaa bal markay arrinku kaa yahay fa yundaru fiihi tafsiir bay yeelan oo tafsiirka yeelanaysana waa maxay fain kaanat alcilatu ciladani hadday tahay lijinsi lxukmi oo ciladan ama wasfigani marka horeba wuxuu u yaalay xukunkan guud ahaan jinsigiisa macnaha xukunkan jinsigiisoo dhan baaba waxaani cillo uu ahaa oo marka ciladaa la helo baaba xukunkan jinsigiisa la helaye ujeeddadu xukunkan suuro hadduu dhowr suuro leeyahay mid ka mida cillo ay leedahay may ahayne xukunkuu si guud ciladiisii iyo wasfigiisii waxani uu ahaaba fahuwa naqdunkaasi waa burin markaa ciladaasi ama wasfigaasi burayo wadalika mil an yaquula mil an yaquulaba isagoo yidhaa kii mustadilka ama daliishanaya halkan alcilatu fii wujuubi nafaqati ciladan ama waxa nafaqadu wujuubkeedan ay ninka waajib ku noqonaysa marka la eegaha weynaydiisa ay u waajibayso ciladeedu waxa weeye atamkiinu min alistibtaaci makansiin oo ruuxii ay dee waxa weeyaan makansada isagii ama la makansiiyo inuu haweenaydan dee uu qabe u mehersan nafaqadeeduna markaa ameynay waajib bay ku tahay istimtaaceedii la makansiiyo oo uu makansado taas bay cilladu tahay markaa macnuhu waa maxay haddii dee meheruun uu ku dhaco shaqada aanay isku lahayn oo gurigoodii ay joogto dee wixii uu isagu waa dee zawje ahaane uu siinayo mooyaane aan tamkiin istimtaac jirin ama dee taasoo kale ay jirin ama halkaa laba diidan yahay nafaqadii waajib ma noqonayso markaa nafaqada wujuubkeeda ciladeedii ma aha un meher baa ku xidhan markaabay noqonaysaa oo zawjiye un maaha ee waa atamkiin min alistimtaac oo tii naashisada ahaydba iska diidee daacadiisa ka baxdayba nafaqadeedu way dhacaysay zawjiyadiina way joogtaay waa haweenaydiisii un marka ciladii nafaqadu maxay noqotay ama wujuubu nafaqa waa tamkiin mala istimtaac marka waana guud ahaan taasi oo waa nafaqadan zawji adigu zawjo u waajibaysabaa si guud waa jinsigaas baa ciladeedu ay tahay atamkiin mala istimtaac marka maxay noqon bal taasaa ciladii aan kaba dhignay waa iyadoon kaba dhigno qiyaasan waan adeegsanaynaa marka waxaa arintu noqonaysaa fa ayu mowdicin meel kasta oo wajabat inafaqatu nafaqa ay waajibto min kayri tamkiinin tamkiin la-aan fawa naqdun markan dee suurooyinkii tatabucno haddaan soo helo suuro suurooyinka kaba mid ah oo haweenaydii nafaqadii u waajibtay iyadoon tamkiini jirin ciladaa horey naqdi ku imanaysa oo dee markaa ciladii baa waxaa arkaysa ciladii oon meeshii taaiir lahayn baa inoo soo baxaysa haddaan ciladii taa ka dhigno oo jinsigii nafaqada aan ugaba dhigno atamkiin min alistimtaac suura un haddaan soo helo iyadoon tamkiin jirin nafaqadii ay haddana leedo nafaqadii loogu xukumayo markaa ciladaasi way buraysaa taasi waa mid waayu mawdicin mawdic kasta oo wajaba tamkiinu min ayri nafaqati fahu naqdun liannahu zacama ciddii cilada tan kaba dhigtay marka qiyaas la daliishanayo wuxuu sheegtay ana tamkiina cilatu hada alxukmi xukumkan aan nafaqada wujuubu nafaqa ciladihiisuba inay tamkiin tahay buu sheegtay ajmac waa guudaamaha suurooyinka qaarkood mu odhan suurada caynkaasa ayaa cilo aydun markaas ama tamkiinku uu ciladii nafaqada wujuubkeeday ee waa si guud buu sheegtay xukumkii oo dhan buu sheegtay xukumkaa wujuubu nafaqa marka haddii meelo qaarkood aynu aragno iyadoo taasi ay isbedeshay iyada markaa ciladii bay buraysaa oo wuxuu ka dhigay ana tamkiina cilatu hada xukmi ajmac laa cilata lahu siwa cilo aan taa lahayn cilo aan iyada ahayn inaanu lahaynba wey fakaanahu qaala waaba isagoo yidhi ayu mowdicin wujida meel kastoo wujida tamkiinu wajaba ay wajaba waa dee alinfaaq infaaqii baa waajibaya waayu mowdicin mowdic kastoo fuqida ay fuqida tamkiinna faqad saqada infaaqi waa dhacay taas isagoo yidhi baa hadalku kaba dhigna faida wujida haddii la helo waxa weeyaan tamkiinkii walam yajib aanu waajibin infaaqi aw fuqida ama la waayo tamkiinkii walam yasqud infaaqi aanu dhicin faqad intaqado tacliil markaa ciladii taa way buraysa bal naqdiga eeg waa siduu kuma yimaado taasi waxa weeye waa markan ka dhigno jinsiga xukumka o dhan ama xukumkan guud ahaantiisiiba inuu ciladan leeyahay wain kaanat alcilatu ciladu haddii ay tahay lilxukmi xukumkii ay u sugnaatay fii acyaanin maaha xukumkan si guud maaha waa suurooyinka qaarkood ayaa aan ka dhignay ciladii xukumkaasi inay tan tahay baan kaba dhignay waa acyaan ilaa lijinsi xukmi xukumka ajmac ama si guud ma aha xukumka oo dhan ee waxa weeyaan waa acyaan xukumkii ama dee xukumkii lagaba helayo iyadoo acyaan ka baxsanna ay jirto ayaynu tan cillo ugaba dhignay lam yakun dalika naqmu haddii suuro kale la helo ama cayn kale la helo oo waxa weeyaan ciladii aanay kuba sugnayn oo xukumkii waajibay ama ciladii intay kuba sugantahay xukumkii aanu waajibin tani naqdi kuma noqonayso liannahu yajuus waayo waa marka khaasatan la baneeyo tacadud alcilal ee ujeeddadu xukumkani akar min cila yeelanaya san hore usoo marayba weeye oo hadday ciladan meesha ka baxda cilo kaleo xukumkaa keenaysa ay jirto oo iyadoon ciladii jirin aynu arkayno xukumkii sababtuna waa maxay ciladii hore xukumku la hadday meesha ka baxday cilo labaadoo iyaduna xukumkan keenaysaa jirtoo suuradan kale ku sugan ama cilo saddexaadoo suuradan saddexaad kuba sugan oo xukumkan keenaysaa jirtay marka arrintu taa tahay ciladii gaarka ahayd oynu weyno iyadoo xukumkii jira iyadu naqdi ma noqonayso marka لأnنahu يجuز waxa banaan an yakuuna inuu noqdo fi اmawdic اladii wujidat اlcilaة mawdican ciladii lagaba helay en xukumkii bal maala yahbutu inuu sugnaado alxukm xukumka liwujuudi hadi cilati ciladan wujuudkeeda waa suurada hore wa fi lmawdic aladii cudimat meeshan ciladii la waayey haddana xukumkii jiro uun iyadana maha takhalufuun oo dee naqdi maahe waxa banaan yahbutu inuu xukumkii sugnaado licilatin ukhra cilo labaad uuba sugnaado macnaha adigu labadii arrimood buu inoo kala qaadayaayo haddii la leeyahay xukumkan si guud ciladaasun buu leeyahay aynu suuro suurooyinka ka mida aan helo oo ciladii un jirin xukumkii la helay waa naqdi ciladii way burtay haddii laakiin aan idhaahno may e dee xukumkani cilada ha lahaato khaasatan waa markay cilooyinku tacadudaan ee suuradan ama acyaantan baa ciladaas xukumkani leeyahay acyaan kale hadday timaado waaba dhici karta xukumkii inaan helno iyadoon ciladani jirin oo sababtu cilo labaadoo iyadna xukumkan keenaysay ama mid saddexaad baa jirtay markaasoo kale haddaan suuro suurooyinkii ka mida iyadoo xukumkii aan hayno ciladii weyno burin ciladii ay burtay ma noqonayso oo dee marka horeba dee lijinsilxukmi umay sugnayn ciladani tanna cilo kalunbaa keentay xukumkii iyadii markay meeshii ka baxday cilo labaadoo halkeedii ku sugan ayaa iyadna xukumka naftiisii keentun bay noqonaysaa miaalna waa ka nasiinaya horena waan usoo aragnay tan ka qowlina fi lxaayidi yaxrumu wadcuha lilxayd oo ciladii xukumkan in wadcigeedu xaaraam yahay maxaan kaba dhignay xaydkii maxaa dhacaysa uma yucdamu lxaydo xaydkii baa la waaya waa haweeneedii oo daahira marka maxay keenaysay in wadcigeedii uu xalaal noqdo haddana maxaan helaynaa uma yucdamu alxaydu fi lmuxrimati haweeneydii muxrimada ahayd iyo almuctadati tii ciddo tirsanaysay oo haweeneydu hadday muxrimo tahay ama ay ciddo tirsanayso dee oo kale muxrimadiiba soo qaad ninkeedii waa wada joogaan caado ma laha laakiin ixraam xaj ama cumray qabtaa wadigeedii xaaraam weeye ciladii horeynu dhi lilxaydna ma jirto suuradana kale lama odhanayo kol haddii ciladii ay kaba baxday hore ee xukunkaa keentay marka horeba ciladeed ayaa burtay lama odhanayo sababto ee cilo wax ka badan baa xukumkani lahaa taxriimulwadcina meelo dhowru kala imanayay xaydnimo xaaraan buu ku noqonayay ixraamnimo xaaraan buu ku noqonayay ciddo ahaan xaaraan buu ku noqonayay haddii markaa midi ay cayn acyaantii ka mida ku burtay ama ay meeshii kaba baxday dee xukumkii maahay si guud in loo waaye ciladii kaleo haddana inooguma sugnaanaya marka arrinku markuu taa yahay ciladii markaa xukumkani lahaa oo meel aan kaba weyno iyadoo xukumkii jiro kol haddii cilo kale xukumkii inoogu sugnaanaya tan iyadu naqdi maaha buu leeyahay oo iyadu burin ma noqonaysa ciladii ay burtay wayahbutu waa sugnaanayaayo ataxriimu intu deeg uma yucdamu lxaydu fi lmuxrimati wayahbutu taxriim taxriimkina muxuu sugnaan licilatin ukhraayo ama dee ixraamnimadan ah ama waxa weeyaan dee ciddanimadan iyo waxyaalaha uga sugnaanaya faslun wasaabicu wallah subxana wa tacaala faslu wasaabicu qaadixii toddobaad an yumkina inuu suurtogalo weeye qalbulcilati ciladii oo la qalbiyaba oo ruuxii dee mustadiliga ahaa ama dee isagu dariishanayo ciladan ee isagu markaas dee xukm axkaamta kamida markaas dee qiyaaskeediisii uu adigu isagu u daliishanayo ciladani ciladiisii ahayd in lagu dabagediyaba oo isagii lagu rogo taasi inay suurto gasho wa huwa markaa qalbiguna an yucallaqa in la xidho weeye la ratibo weeye oo calayhaa cala alcilati ciladaa korkeeda uu isagu markaa dee daliishanayeyba naqiidu dalika alxukmi xukumkaa uu isagu ciladani ay keentay marka la ego si uu usoo dhigay xukum naqiidkiisiia ama cagsigiisiia oo wayuqaasa markaas ciladaa dee waxa weeyaan inta xukumkaa lagaba ratibo kiisii cagsigiisaba ah yuqaasa markaa la qiyaastana faracii cala alasl asalkii looga qiyaas qaato bal waxay inoo socotay iyada qawaadixdii cilada inoo socotay waxyaalihii cilada cilanimadeedan dhaawacayay ama fasahaadinayayba waxaan soo aragnay lix ayaynu soo aragnay kuwa qawaadixda kaba mid ah imakana kii toddobaad baa inoo bilaabmayo waa qaadix ay ku magacaabaan qalbi bay ku magacaabaan oo wixii baa lagu dabarogayaa ruuxii cilada nafteedii baa loo dariishanaya xukumkii hore cagsigiisiiba ciladii uu isagu watay ee uu shaksigan ee isagu bal daliishanayaa laba yimi markaa qaadixan qalbiga ay yidhaahaan kolley daabidkiisuna waxa weeye kole meeshii dee waxaa jira waa baabkii dee ama jadal iyo munaadaraad iyo ruuxba xaaditha ama dee wax farac uu isagu watay ayaa dee qiyaas buu u daliishanaya qiyaaskaasna dee kolley rukni arkaantiisii waxaa kaba mida cilo uu leeyahay asalkii bay ku sugan tahay halkanna way kuba sugan tahay haddaba ciladii ama wasfigii isaga ahaaba ciladiisan xukumkan keentay ayaa kii muctaridka ahaayee isaga masaladan kuba haysay ama ku bushiyayay ayaa wuxuu u sugayaa ama waxa weeye xukumkii uu isagu watay ee uu daliishanayay xukum cagsigii ah daliilkiisa naftiisina waa isticmaalaya daliil kale lama imanayo ruuxani daliil buu watay daliilkaasna waa daliilkan qiyaas cilaana uu yihi xukumkan bay keentay isagoo daliilka naftiisii isticmaalaya ayuunbuu daliilkiisii isagii ku dabarogayaayo wixii uu markii hore daliishanayay ee uu lahaa waa daliilkayga ayuunbaaba isaga xujo ku noqonaya halkuu xujo kaba dhiganaya unbuu xujo kuba noqonaya isagii waana daliilka naftiisii xukumkii ka duwan oo cagsigiia ayuu ku sugayaa ninkan khasmigiisu ama muctaridkii taas baa adigu bal qalbiga ay yidhaahaan kolley waa qaadix qawaadixda ay hadalkeedana badiyaan furuucayo qaybanaba yeesha ee laakiin bal suuradiisa guud taasba weeye sheekuna waaba kan inoo suureeyo wuxuu leeyahay ciladii oo la qalbiyaa waa inay suurto gasho oo la dabarogaa sideebaa qalbigaasi ku suurto gelayaa cilada nafteediibaa waxaa laga ratibayaa oo dee laga dhigayaa inay keenayso xukumkii ruuxan hore daliishanaya uu isagu kaba ratibee uu lahaa way keenaysaa xukum cagsigii ah oo bal maalan iyadoo hadda waa daliilkiisii uu watay unbaa laga dhigayaa wax isaga qowlkiisii wax ka duwan keena oo daliil u noqdo isagii xujo kuba noqda miaalla waa inoo keeni doonaa wahadaa kaasna qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa bixukmin xukum musaraxin xukum la cadeeyey oo waxaan inuu xukum musaraxi meesha uu yimaadana waa suurtagal waqad yakuuna bixukmin mubhamin markan dee daliil kastaan loo adeegsanayo ciladan sidan loo adeegsanayo la qalbinayo xukun markaa aan la cadayn oo mubhama inuu meesha jirana waaba suurtagal markaa wuxu uhi fa ama almusaraxu xukumkii isagu bal waxa weeyaan la cadeeyey fa huwa an naquula inaan idhaahno weeye bal kolleyna waxaan filayaa suuradii iyo daabidkan sheegnay dee waa taasoo waa dee suureysanaysaan waxaana kol ay shardi ugaba dhigaan qalbigu markuu ansaxayo wasfigan imika markii hore dee ninkani uu daliishanayay xukumka keenay ee markaa ay ahayd dee ay ka muuqatay inuu u suubanayo inuu xukumkaa taahiir ku leeya ama xukumkaasi kaba ratimayo waa inuu xukumkan labaad ee kan kale isagu khasmigiisa ama muctaridka uu laba yimina taahiirkiisa iyo inuu raad ku leeya uu kaba ratimayo uu u suubanayo weeye ama haddii aanu dee bal xukum kan aanu u suubanahayn tae hadalkii isagbaa lagu xukumayaa budmaan laguma xukumayaayo taa hore wuxuu bal maalan burinayo ciladaa fasaad ku keenaya ma aha bal markaa waxaanu leeyahay kolle xukumkii wuxuu noqonayaa xukum musaraxa kolle xukumkiibaa mid mubhama noqonaya markuu musaraxayayna wuxuu hi fahuwa an naquula bal inaan idhaahnaba weeyaan cudwun kani waa xubin min acdaa'i lwuduu'i weysada xubnaheedii kaba mid ah falaa yataqadaru markaas ma qadarmayo oo farduhu isaga faradkiisu iyo dee intan ay tahay in laga masaxaa birubci afar meelood meel ahaan kuma qadarmayo kalweji isagoo wejigii la mid ah oo dee wejigii waa asalkii loo qiyaas qaadanaya mithaalkani muxuu yahay kollayna baabkan saan sheegayo hadalkoodu waxaa iyo badiyey ee ay markaa aadna ugu basiyaan waa markaa jadal iyo qaybihii ay ka hadlayaan ee markay noqoto xaggan usuulkana waaba dee shay aada u muhiima ayuu noqdaayo cillada waxa lagu sugaye ku saxaya iyo cillada haddii wixii kuba yimaadee kaa xumaynaya ee markaa hadhow cillada in xukunka lagaba ratibo ama la daliishadaa meesha ay kaba baxaysaa waa aada bay muhim ugu tahay in la ogaado markay noqoto cillada waaba dee iyo iyaduna arkaantii qiyaaska kaba mid ahayd maalan wuxuu leeyahay bal ku qadar ruux shaaficiye kaba mid ah ayaa waxay ku doodayaan nin kaloo xanafiyadii kaba mida xagga bal marka la eego masxiga madaxa la masaxayo taaba weeye marka de haddii imaka waxaan horaba saanu nidhi markan waxa la munaadare ay jirto ama masalo laga wada hadlayo lagu munaadaroonayo waxa la dariishaday ay adiladii kala noqoto nusuustii ama qur-aan la dariishan ama qiyaas amee la dariishanayo xadiidkii ama ijmaacii taas iyadu kalaam kale ay leedahay oo bal maalan ruuxkii waa inuu xujadiisa caddaysta uunu sixadiisii waxaan bal maalan iyo wejkii uu dariishanayay iyo wejkii xukunkaasi ka keenaya bal umuurihii iyo waxyaalaha caynkaasu baa iman hadhowna waxyaalihii kaleaynu soo maray dalaalaadka alfaadu ay leedaynu hore qeybtii hore ugu soo aragnayna iyaga kalaamkooda waa soo gelaya halkan iyo dee waxyaalaha munaaqadoodka meelahan jira ama dee qawaadixdan iyo waxaasi iyada markaa ma imanayaan laakiin waa marka masaladii dee laga wada hadlayay ruuxani qiyaas adigu uu daliishanayo xukunkeeda ayay umuurahan imika aan haynaa imanayaan bal markaan madaxa masixitaankiisi aan eegno dee qur-aankii baabay wamsaxuu biru-uusikum inoogu sugan tahay rasuulka ilaahay ficilkiisii ayaabay inoogu sugan tahay bal markaa marka qur-aanka lagaba hadlayana badani ma ilsaaq bay keeni ma tabciid bay keeni bal umuuraha caynkaasi waaba dee walow taasna ay macaanidan ama waxyaalahan axkaamtii kala dududo oo dee ay u kala deldeliishadaan dee umuuro iyaguna jaanibkaas kollay hadalkeedu jiro khilaafkeedu jiro oo ruux kastaaba geestiisa ka deliishan karaa way jiraan laakiin marka aynan qaybtaa iskaba dhigno weeye oo la daliishanayo qiyaasba la daliishan ayaa bal maalan meeshii labadan shaksiya imika hadalkooda uu inoo soo dhiganaya mid markaan eegno madhabta shaafici haddaan eegno ee waxaaba yidhaahaan iyaga aan wixii dee magac masxi ku xasilaya oo dhan oo ujeeddadu magaca intii ugu yaraydee uu kuba dhacayay masxi haddii laga hela wix xuduuddii raaska ku jira masxigii raaska waa lalaba yimi oo dee badana litabciidha kaba dhigeen xanafiyadoo kalena iyaguna labada qoloba tacmiima raas ma qabaan in madaxa masxiga lagu wada caam yeelo ma qabaan xanafiyadiina laakiin iyaga waxay dhahaan inta masxigii lagu kaaftoomaya waa rubcu raas oo kale madaxa rubcii hadduu ama qeyb kamida sida naasiyadii oo kale uu masaxo maaha in wixii magac masix la odhanayo hadduu in yaruun madaxiisii kaba mariya ama wax yaroo masxi lagu tilmaamayo kuma xasilaye laakiin waxay ku qadaraan rubca raas oo kale ay kuma qadaraan bal taa wey de qolooyin kale tacmiimiyaana iyagu halkan hadalkoodu inooguma sugna haddaba bal maalan ki isagu nin shaaficiyadii kaba mida oo kaa xanafiyada ay masaladii kaba wada hadlayaan ayaa muxuu odhanayaa isagoo u daliishanaya inaanay dee rubcu raas lagu taxdiilinahayn oo fardigu aanu rubci ahayn ayaa muxuu odhan qiyaaskan macnaa cudwun waa madaxii waa cudwun xubin min acdaa'i lwuduu'i weysada xubnaheedii kaba mid ah falaa yataqadaru markaas ma qadarmayo oo farduhu waa faradkiisi waa intii dee marka la eego marka la masaxayo lagu kaaftoomaye fardigii masxiga uu kuba xasilayay birubci rubci laguma qadarayo asalkiina muxuu kaba dhigay kal weji se wejigo kale oo wejigu muxuu yahay oo uu kula mid yahay de waa cudw min acdaa raas acdaa lwuduu horta waa xubin xubnihii weysada kaba mida marka la maydhayo walow kana masxa kana kasri ahaa dee wejiga oo dhan baa la wada maydhi jiray ee qadar la yidhaaho rubcu wejiba ama cudwiga in rubcii baa lagu kaaftoomaya may jirin haddaba dee saan halkaas fardigiisu aanu rubuc u ahayn wejigii ayuunbaa kana inay waxay wadaagsadeen inuu mid kastaba xubin xubnihii weysada ka mida yahay e ayaa isagana aan lagu qadarahayn intii uu faradku ku xasilayay rubci aan laguma qadarahayn marka maxaan aragnaa ruux baa adugu qiyaaskiibuu daliishaday dee ciladiisiina wuxuu kaba dhigay de waa kan ciladii aan ka helaynay halka labada dhinacba cudu min acdaa lwuduu inuu yahay asalkii uga qiyaas qaatayna waa wejiga oo wejiga cudu min acdaa lwuduu buu ahaa taqdiir rubuc ma jirin marka tanna waan haleeshiinaynaayoo masxigiina amaara dee waa cudun min acdaa lwuduu oo dee markaas si aan kaasba aynaan ugu qadarin rubuc ayaan halkan aynaan ugu qadarin taasu isagu qiyaaskaasuu laba yimi ciladiisina waan aragnaa wuxuu kaba dhigay asalkiina waa wejigii khasmigii baa meesha soo galay kii kale ay munaadaroonayen baa soo galay fayaquulu mukhaalifu mukhaalifkii baa muxuu odhanayaa cudwan sax masxiga ama madaxii dee waa cudwun min acdaai lwudu waa xubin xubnahay weysada kaba mida oo falaa yujziu fiihi ma gudayo maa yaqacu calayhi lismu magacii wixii uu ku dhacaye masxi wixii lagu magacaabaya waa wixii ugu yaraa la odhan karaya masxi la odhan karayay intaas laguma kaaftoomayo ma gudayo kalweji sida wejigoo kale eg arrinkiisii buu dib ugu soo celiyey qiyaaskan asalkiisii waa ka soo qaatay iyo ciladii cudun min acdaa lwudu oo marka waxa weeyaan macnuun haddii waxa u dee aada leedahay inoo qiyaaskaa adeegsanayo ciladiinina kaba dhigayna cudun min acdaa lwudu tahay wejigiina uga qiyaas qaatay laa yataqadaru markaa farduhu birubci de anoo cilada nafteedii ama adigii kugu soo celinaya tiisi buu ku dabagedeayaaye ayaa wuxuu leeya de wejigaba in yaroo la yidhaaho la yar maydho uun laguma kaaftoomi jirin taa laguma kaaftoomi jirin marka waa cudwi min acdaa ilwudu madaxii wejigii buu laba mid yahay wejigaba dee may gudahayn ruuxa maa yaqacu calayhi ismu lqusli ama kumay gudayn halkana ma gudaysa weeye oo ujeeddadu markaa isagoon tiisii u kicinba madhabtiisii inuu tasxiixiyo oo uu kala doodu idhaa may waxaan u leeyahay rubci waa gudayaa saa iyo saasoo madhabtiisiiba aanu tasxiixin ayuu dee isaga madhabtiisiibuu burinayaa markaa madhabtiisiina isagu marka hore wuxuu uga jeeda madhabtiisa inuu ku buriyaamay arrinku ma aha rubuc markaa laguma qadarayo intuu leeya de haddii ay daliilkaagu taa keenay maxaa kaluu keenayaa oo cilada nafteeda ay keenaysaa inaanaan lagu kaaftoomin maa yaqacu calayhi lism oo dee waa wejigaba laguma kaaftoomi jirin maa yaqacu calayhi lism halkana laguma kaaftoomaya marka maxay noqotay ciladii uu isagu doonayay inuu xukum kaba ratibo xukumkii cagsigii ama waxa dee naqiidkiisia ayaa iyada nafteedii lagaba ratibay marka taasi maxay keenaysaa inay cilada nafteeda la ydhaa ciladani waa cillo waxay noqonaysaa faasida ama dee burtay qaadix buu noqon ciladii fasaadulcilla meeshaa ka ratibma fasaadulcilla macnihiisu wuxuu noqon labadii midna arrinkan ma deliishan karo oo dee laba xukum oo kala duwan oo isu naqiida ayay wada keeni kartaa marka kol hadday taa tahay laba xukum oo kala duwan mar keliya lagama wada ratibi karo ama lagama wada ratibi karee ciladan cillo imaka saxan ma aha waa ciladaa burtay weeyaanoo labada dhinac toona looma daliishanayo labadiiba markaas way dee farahoodii way kaba baxaysaa taas buu weli fa haadaa markaa nooca caynkan ee daliilkii hore uun xag kale loo rogayo xukunkii ka duwan keenaya iyadoo qiyaasku sidiisii uun uu yahay yufsidu wuxuu fasaadinaya alcilata ciladii uu fasaadinaya ujeedadu markaa falaa yasaxu markaa dee tacliiqu lxukmi likullin minhuma midna uma ansaxayo inuu halkaa wax kaba ratibo wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi ina dalika laa yufsidu lcilata dee kol haddii dariiqaa hore dee ciladii iyo umuuraheedii ama dee wixii ay iska dhan yihiin wax cilada fasahaadinaya maaha walaa yaqdaxu fiiha mana dhaawacayo oo qadxi kuma keenayo ciladii liannahu sababtuna waxa wey liannahu isagu waa arrinkan qalbigani fardu mas'alatin mas'alo oo la farad yeelo weeye cala almucallili mucallal baa i taale waa cala almucallili kan wax cilaynaya waa kii mustadiliga ahaayee daliishanayay arrinkan oo mas'alo kaloontii u watay aan ahayn lagu farad yeelo weeye dee taasna ruuxan markaa markay baab munaadaro la joogo saa'ilku ma laha baa munaadaro marka la joogo inuu dee iyadoo wax lagaba hadlayo masalo dee uu isagii ku farad yeelo kii isagu ay wada doodayeen taas iyadu ma aha oo waxay noqonaysaa hadalkii horea laga guuraya hadal kalea loo guuraya ee waxay ahayd in xuduuddii hore in lagu koosnado kalaamkiibaa dheeraan intiqaal baa meeshii imanaya markay baabkaa munaadarada noqoto marka kol haddii taasi ay kaba dhalanayso maye cilada fasaadkuma keenaysa sheekhu taa laakiin ma aqbalayo oo uu diidi doonaa oo macnaha fardu masala waxay kaba dhigan tahay kii musadilliga ahaa ee marka hore ciladan dariishanayay wuxuu lahaa falaa yataqadaru birubc oo wuxuu dee masaladiisu ay ahayd inaan rubuc meeshan qadarkiisu noqonahaynba kii saa'ilkaahana waa kan yidhi marka dambe falaa yujziu maa yaqacu calayhi ismu lmasx oo midna faradkiisaa wuxuu ahaa iyo wixii uu kuba doodayey ayaa wuxuu ahaa rubuc ayuu ahaa maalan waa kan saa'ilka midna wuxuu ahaa maye maa yaqacu calayhi ismu ujeedadu masaladii hore oo laga guro masalo kale loo guriya waxbaa kaba ratimaya oo barhkood baa lema cilada tani fasaad kuma keenayso wa minhu man qaala waxaa kaba mida ku yidhi ina dalika kalmucaaradati may kani waxa weeye waa mucaarado iyadu waa noocaanu inoola soo dhiganoo kolley iyadna qaybahan qawaadixda aba kaba mido waa marka ama dee kolley iyadna waa dee mucaarada oo kolleyna waxyaalaha naqdigan iyo waxyaalahan soo marray qayb mucaaradada ka miday noqone waa iyadii oo ciladiisii lagu busheeyey oo kale bicilatin ukhraa cilo kale laga horgeeyo tiisii ahayd oo meeshii isaguna u suubada wasfi isna xukumkaa uba suubada fa yusaaru fiihimaa dee markaa ay mucaaradadaasi jirto ama san oo kale ciladii cillo kale oo ka hortimi ay jirto fa yusaaru fiihimaa waxa loola kacaya ila tarjiixo maaha in la yidhaah way burtay ama way fasahadeeye labadan cilo ayaa la kala raajax yeeriyo tooda raajaxada ciladii lagaba dhigi oo waa mucaaradown waana inoo dambaysaa tacaarub alcilateyn haddii ala yidhaaho waabu dheerayn doonaa tarjiixa cilateynka awjuuh waxoogaaya ayuu inoo sheegi doonaa oo dee haddii casharka kan ka dambeeyo wixii kasii dambeeyaan geli doonaa biidn illaahi tacaala haddaba arrinkani maaha in ciladii ay fasahaadayso ama ay burayso labadoodibana aanay markaa wax kaba ratibi karayne tacaarud baa yimi uun laba cila iskaba horyimi labadaa cilo iskaba horyimi waa wax lagu kala saaraya in la kala raajax yeelo oo iyadu taas bay noqona laakiin ciladii way burtay lama odhanaye laakiin wax kalaa ka horyimi eh wixii in la kala raajax yeelon baaba meesha imanaysa sheekhu wuxu uhi waصaxiixu laakiin qowlka صaxiixa anahu qalbigu yuujibu wuxuu waajibinaya alfasaada fasaad ciladii ay fasahaado oo ujeedadu cilanimadii halkan ay kaba baxdo saa daraaddeed aan labadii dhinac toona midna aanu xukum kaba ratimin ama aanu daliishan wadaliilu calaa anahu yaqdaxu qalbigu inuu qadxi ku keenayo cilada oo uu burinayaba waxa u daliili waxa weeye anahu ruuxii dee imaka khasmigiisa ahaa musadilkiisa adigu saa'ilkiiba caaradahu wuxuu kaga isagii ku caariday bima wax laa yumkinu aanu suurtogelayn aljamcu jamcin baynahu wa bayna cilatihi isagii ciladiisii uu watay ka daliishanayaa la jamciyo aanu suurtogelayn oo dee macnaa si aanay ku suurtogelayni haddii isagu ciladiisaa hore ay keenaysay imaka halkan inaan rubcuraas aan wax lagu qad rubci dee alcudwi aan meesha taqdiirka iyo faradka aanu noqon isagiina waa kan la yimi oo dee qowlkiisana ahaa maye intaa in ka yar